bal hadda eeg bugga buluugga oo fiiri taswiirta koowaad maalin ka mid a maalmaha ayaa ilaah wuxuu ugu ballanqaaday dadka reer banu israa'iil inuu u soo diri doono badbaadiye kaas oo ka badbaadin doona dembiga waxa ay sugayeen sannadooyin fara badan ilaa markii dambe uu ka yimid masiixa amaba ciise dunida waxa uu ka dhashay gabar bikro ah waxaunu adduunka ku noolaa soddon iyo saddex sannadood waxa uu u socdaalay meelooyin fara badan si uu markaasi u wacdiyo injiilka waxa uu doortay laba-iyo toban nin oo markaasi uu ka dhigtay xigtiisa si uu u baro wax ku saabsan xagga ilaah haddii markaasi aad haysato baibalka bal fiiri cutubka shanaad ee buugga matayos haddii aadan haysanna dhegayso marka cutubkan isaga waxa aanu ka akhrin doonnaa aayadaha saddex ilaa laba-iyo toban waxaa barakadaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiin ah waayo boqortooyada jannada iyagaa leh waxaa barakadaysan kuwa baroorta waayo waa la qalbi qaboojin doonaa waxaa barakadaysan kuwa camal qabow waayo dhulkay dhaxli doonaan waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan waayo way dhergi doonaan waxaa barakadaysan kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa waxaa barakadaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo ilaah bay arki doonaan waxaa barakadaysan kuwa nabadda ka shaqeeya waayo waxaa loogu yeedhi doonaa wiilashii ilaah waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo waayo boqortooyada jannada iyagaa leh waad barakadaysan tihiin goortii laydin caayo oo laydin silciyo oo wax walba oo xun oo habeen ah laydinka sheego aawaday farxa oo rereeya waayo jannada abaalgudkiinna waa ku weyn yahay waayo sidaasay u silci jireen nebiyadii idinka idinka horreeyey